dagaalkan ayaa maanta ka dhacay deegaano kala duwan oo gobolka sanaag ka tirsan gaar ahaan deegaanada ceylaafoyn iyo siigadheer dagaalkan ayaa dhex maray beelo wadadega deegaanadaasi waxaana howlwadeenada caafimaadka oo qaarkood v o a la hadlay ay sheegeen inuu keenay khasaare nafeed guddoomiye ku-xigeenka gobolka sanaag ismaaciil cabdixasan oo khadka telefoonka ugu waramay v o a ayaa sheegay in markii dirartu maanta bilaabantay ay gurmadyo kala duwan sameeyeen kuwaasoo ujeedadu tahay in lagu dhex galo beelahan gurmadyadan ayaa guddoomiye ku-xigeenku sheegay in laga sameeyey guud ahaan magaalooyinka somalilan si loo damiyo colaada waxaanuu sheegay in kastoo ay tirada rasmiga ee khasaaraha nafeeda dagaalkan aanay weli haynin haddana ay jirto dhimasho iyo dhaawac ka dhashay guddoomiye ku-xigeenku waxa uu baaq u diray beelaha dirartu dhex martay in colaada joojiyaan oo nabad lagu xaliyo wixii ismaandhaaf jira geesta kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi ayaa isna ka hadlay arrintani waxaan halkan baaq uga dirayaa beelaha ceelifka ku dagaalamaya dagaalkaasoo riiq dheeraaday oo saakana meelo badan ka bilaabmay waxaan ugu baaqayaa dadkan walaalaha islaynayaa inay dagaalkaa joojiyaan dhiigga daamicanaha u daadinaya inay joojiyaan baan baaqal kan uga diraya haddana wararku inay soo gaarayaan inay saaka dhowr meelood dagaal ka bilaabeen ceelafweyn waana dagaal soo noqnoqday qaranka somaliland qof kastoo xilkasana waxaan ugu baaqayaa sidii nabad looga dhalin lahaa inaynu wada guntano meesha way nagu reeq dheeraatay way soo noqnoqotay waa dadkeennii waa masiibay nagu dheeraatay ilahay daga waxaan rajeynaya inu nabaddeeda deg deg u xidhno oonu dhammaantaan isugu tagno dhaawacyada dagaaladan ayaa lagula tacaalaya goobaha caafimaadka inkastoo wakhtiyo badan oo kala duwan la sameeyey dadaalo lagu dooniyeen xal waaro loogu helo dirirtan haddana colaadan ayaa wakhtiyo kala duwan soo noqnoqotay barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa